deegaanka waradhow male oo ka mid a deegaanada ka tirsan gobolka hiiraan ayaa qaar ka mid a bulshada deegaankaas waxa ay ka cabanayaan ateeno xumo baahsan oo ka jirta deegaankaas waxayna shirkadaha isgaarsiinta ugu baaqeen in deegaanka laga hirgeliyo xarumo isgaarsiineed si bulshada deegaankaas ay uga gudbaan dhibaatada ka haysata isgaarsiinta waa kuwan qaar ka mid a oo la hadla warbaahinta oo baaq u diraya shirkadaha isgaarsiinta shirkadda hormuud waxaan ka codsanaynaa maadaama ay tahay hormuudka horyaalka isgaarsiinta inay noo dhisto anteeno waxaan ku noolay maqaayad gabadhu haysato xilligaanna waxba waa u diri la'ahay hal wax oon u diri karo ma leh gabadhii iyo aniga isku khataaran caalamkuna waa uu ka gudbay saas tarneedaa la helay warisgaarsiin fududaa la helay ateenadaa meel walba noqotay baadidaa lagu goobtay baahidaa lagula tacaalay cudurkaa lagula tacaalay waxaan salaamaynaa shirkadaha kala duwan iyo hay-adaha gaar ahaan shirkadda hormuud waxaan joognaa waxaan joognaa meel aan lahayn warisgaarsiin warisgaarsiin ma leh internet ma leh haddaan tuulada shaah ka cabno maraha gabal aan weynaa inaan geed fuulna maahane waxaan ka codsanaynaa shirkadda hurmuud inay noo keenaan ateeno inay noo keenaan internet hay-ad walba oo dalka ka shaqayda waxaan ka codsanaynaa oon soo jeedinaynaa baaq ah annagoo ah ama degmada waradhuumale waradhuumale ayaan waxaan ka codsanaynaa hay-adaha kala duwan gaar ahaan gaar ahaan hay-adda shirkadda hormood inay noo keenaan ateeno kuwa internetka ku shaqeeya inay dhulka noo soo geliyaan dhulka inay noo soo geliyaan noo soo jiidaan hantidooda maalkooda naftooda nacfigooda waa naga dheer yihiin ateenada inay noo keenaan ayaan rabnaa shirkadda hormood ateena waxaa noogu sokayda dhagax yaale meel la yidhaahda dhagax yaalaa noogu sokayda waxuu noo jiraa ilaa konton kilomitir uu noo jiraa aa meel noo dhow ma ahan geed fuulaan ku noolnahay adduunkana horumaruu sameeyey waa la horu maray casriyou noqday cid walbaaba dhulka iyadoo jiifta ay ka hadashaa debadda la hadashaa dalka la hadashaa dadkeeda la hadashaa deeqa bixidaa daynta lagu leeyahay safarkii iyo jaabkii waxau noqday ateeno waxau noqday shirkadda hormood waxau noqday atee waxau noqday internet waxaan ka codsanaynaa shirkadda la yidhaah hormood ayaan waxaan ka codsanaynaa annagoo shacabka ku nool wara dhuumale ah inay ateeno noo keenaan waxaan u jeedinaynaa mar dhow iyo mar labaad iyo mar saddexaad baaq ah inay noo keenaan ateeno deegaanka waradhuumale oo ka mid a deegaanada ka tirsan gobolka hiiraan ayaa waxaa ku nool bulsho badan kuwaasoo u badan xoolo dhaqato waxaana deegaankaas laga isticmaalaa lacagta e v c ga maadaama laga isticmaalayn gobolada dhexe lacagta shilin soomaaliga